galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinka imaanaysa magaalada washington
waa galabnimo jimco ah bisha oktoobarna waa soddon sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo labaiyo labaatanka mitrban efemyada geeska afrika iyo boggeena internetka ee v o a somaali com idaacadda galabnimo waxaa idiin daadahinaya cabdiraxmaan xuseen furre iyo anigoo ah falastiin axmed iimaane
waxaan ka hadalnay dhowr ereaan ka hadalnay qaarna hadda ay degdeg yihiin oo mustaqbalkan dhow in la dhaqaajiyo la rabo waxaan ka hadalnay dhinaca amniga khaasatan amniga xagga badaha indiya inay soomaaliya ka kaalmayso xag qalab iyo xag aqoonba kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ra-iisul wasaaraha indiya ay ka wada hadleen in soomaaliya laga caawiyo amniga badaha
dee kaarka layska qaadanuun maayo cidda kaarka bixinaysa qofkii iga horreeye kaiga dambeeyaba ku aysiisay haddaanaan la garanayn oo ayaguna ay og yihiin anugu halkeen taga ay diyaar u yihiin inay raacaan xeerka xisbiga u yaalla diyaar baannu u nahay annaguna wax allyaalo waxaannu iska hortaagayna iyo wax allyaalo waxaannu caqabad kaga samaynaynaa midna ma jirteen diyaar baannu u nahay kuwaasina waxay kala ahaayeen xuseen axmed caydiid wasiirkii hore ee cadaaladda iyo garsoorka somalilan oo dhowaan xilkaasi iska casilay jaamac ismaaciil cige jaamac shabeel oo ah guddoomiyihii golaha dhexe ee xisbiga kulmiya ee somalilan oo weli markaasi xilkaasi u magacaaban waxaana labadaasi siyaasi weli markaasi ay ka qayb qaadanayaan oo ay marti inoogu yihiin barnaamijka faaqidaada jimcaha ee v o a oo maanta diiraddaannu ku saarayno waxyaabaha sababay in dowladda madaxweyne siilaanyo ay iska casilaan mas-uuliyiintii u badnaa wasiirada oo tiradooda ay kor u dhaafaysay ilaa iyo toban waxaad sidoo kale maqli doontaan madaxweyne axmed maxamed maxamuud silaanyo oo isku shaandhayn ku sameeyey golihiisa wasiirada wararkii ugu dambeeyey diyaaraddii dhowaan ku dhacday degmada afkooya iyo qodobo kale balse marka hore kusoo dhowaada warka ee dunida maxbuuskii ugu dambeeyey ee haysta degnaanshaha britain ayaa laga soo daayay xabsiga maraykanka ee gontana bay ee ku yaala dalka kuuba xogayaha arrimaha dibadda ee britain philip honmad ayaa sheegay in maanta niska dambe dalka britain la keeni doono shaakir ameer oo u dhashay boqortooyada sacuudiga ameer ayaa xabsiga milatariga ee maraykanka ee gontana bay ee ku yaala dalka kuuba ku jiray tan iyo sanadii labadii kun iyo labadii kaasoo aan xukun lagu ridin ama aan maxkamad la horkeenin ameer ayaa sanadii labadii kun iyo kowdii lagu qabtay dalka afghanistan xilligaasoo lagu eedeeyey inuu ka barberdagaalamayay ururka taalibaan uuna sidoo kale la kulmay hogaamiyihii hore ururka alqaacida usama bin laden amir ayaa la xaqiijiyey sii deyntiisa sanadii labadii kun iyo toddobadii balse ilaa iyo hadda xabsiga kusii jiray qareenka ameer ayaa sheegay intuu ku jira xabsiga gontana bay loo geystay jirdil
diblomaasiyiin ka kala socda toddobiiyo toban dal qaramada midoobe iyo midooda yurub ayaa wadahadallo ku saabsan arrimaha siiriya waxa uuga bilowday magaalada vienna ee dalka austriya kulankan oo ah kii ugu horreeya ee nuuciisa ayaa waxaa ka qaybgalaya wadamada ruushanka iyo iiraan oo ah labada wadan ee iyagu taageeraya maamulka madaxweyne bashaar al asad wadahadalada ayaa waxaa kale oo ku jira wadanka iiraan oo xafiltan uu kala dhexeeyo iyo weliba sacuudiga oo dhanka kalena xiriir dhow la leh maraykanka lana wadaaga fakarka in xukunka uu ka dego madaxweyne asad oo aanu qayb ka noqonin xalka mustaqbalka fog ee siiriya dagaalada afarta sano iyo barka jirsada ee siiriya ayaa waxaa ku dhintay kumanaan qof oo qaxooti ah oo dunida harqiy waxaa ku dhintay kumanaan qof waxaa sidoo kale ku barakacay qaxooti dunida harqiyey oo markaasi aada u fara badan iyo ammaanka wadankaasi oo gacanta ka baxay keenayna in wadankaasi ay ku xoogeystaan kooxda isis
mar kale galab wanaagsan halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a magaalada new delhi ee dalka hindiya waxaa ka socda shirweynihii saddexaad ee indiya iyo afrika iyadoo shirkaasi ka qayb galeen in ka badan afartan madaxda qaaradda afrika shirkan ayaa diiradda lagu saaraya kobaca dhaqaalaha iyo teknolojiyadda u dhexeeya dalka hindiya iyo guud ahaan qaaradda afrika madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha indiya narenda modi ayaa ka wada hadlay soomaaliya sidii looga caawin lahaa amniga badaha dhaqaalaha iyo dhismaha hay-adaha dowladda wariyaha v o a magaalada london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa arrimahan ka waraystay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ku sugan magaalada new delhi ugu horreyna waxa uu weydiiyey faa'iidada soomaaliya ugu jirta shirkaasi iyo waxyaabahu kala hadlay ra-iisul wasaaraha dalka hindiya waayo ridwan waa mahadsan tahay yani ra-iisul wasaaraha indiya dalka indiya waad garanaysaa dal dee aada iyo aada soomaaliyana u daneeyo waaye muxuu ahaay intii dadaaladii soomaaliya lagu nabadaynayay iyo wixii ay socdeen dal muxuu ahaay door weyn ka qaato ahaa haatan dal dee weynaaday oo maxaanku ihahda dhaqaalihiisina kobcay muhiimada dunida uu kuleeyahayna ay soo ballaaranayso waaye shirkaabaad ka garan kartaa africa oo u qabtay marka kii saddexaad waaye labadii hore annagu mid un baan ka qayb galnay si fiican uga ama inaan qayb gelin kumeelgaarkii waa tii aan ku jirnay kan hadda duruufiis xogaa way ka duwan yihiin aada iyo aad ayaan wadahadal gaara midka shirka ka suko waan u galnay waxyaabo badan oo africa loo ballan qaadayna kolley waad la socotaa toban bilyan oo dollar oo dayma ah ilaa maxaan ku yidhahday lacago badan oo kaleoo muxuuha deeqa ah oo ilaa hal bilyan ku dhowaanayo in la ballan qaaday africa marka de annagu si gaar ahaan ula shirnay afrika la mid maahin duruufo gaar ahaan leenahay waan u sharaxnay duruufaheena gaarka iyo soomaaliya xaaladda ay ku sugan tahay marka aada iyo aaday yani soo dhaweeyeen kaalmo midda garantiga iyo midda deynta intaba konton kun oo waxbarasho scholarshipisa africa in la siinaayo iyaduna inaan dadka ugu baahi badan maanta oo aqoon-yahano inay dhisaan raba ama aqoon-yahanadooda tacliin sare rabaan technologyga iyo scienska transferka isgudubka lagu sameynayaa in aan dadka ugu muhiimsannahay marka aada u soo dhaweeyey guud ahaan waxaan ku ballanay in protocoladii la saxiixo dhexdooda oo africa iyo india ay saxiixdeen dhexdooda aan ku shaqeyno wafuud badan oo soomaaliya ah kuwa badan oo hindia mustaqbalka isdhaafsan doona amuuraha si farsamaha hoose usii dejiya waa gartay madaxweyne marka la eego dalalka afrikaanka ama madaxda afrika waxa ay kala hadlayeen indiya dabcan waa arrimo sidaad sheegtay malaha iyagu ay xiiseynayeen oo tiknolojiyadda iyo amniga kombiyuutarada iyo ganacsiga la isdhaafsanayo ah waxyaabo gaara oo soomaaliya ay kala hadashay oo xilligan ay baahi u qabto miyaa jira oo laydinka aqbalay ama aad maaragta ka wada hadli doontaan
waxaan ka hadalnay dhowr ereaan ka hadalnay qaarna hadda ay deg deg yihiin oo mustaqbalkan dhow in la dhaqaajiyo la rabo kuwana ay yigsi fog ay yihiin waxaan ka hadalnay dhinaca amniga khaasatan amniga xagga badaha indiya inay soomaaliya ka kaalmayso xag qalab iyo xag aqoonba waxaan ka hadalnay oo kale maxaan ku idhahday in dowlad maamul goboleedyada dalka ka dhismay hadda in awoodooda la dhiso oo qalab iyo maxaanku yidhaahday dhinaca security-ga dhinaca maamulka iyo tababarana la siiyo qalabayna xafiisyada iyo dhina ciidamada localka ee deegaanadaas ay leeyihiin iyo maamulka dowladahaas muxuu ahay federaalka ee hadda dhismay sidii loo xoojin lahaa oo deg deg ayadana ah waxaan ka hadalnay in khubara loo soo diro soomaaliya si loosoo sameeyo daraasado lagu soo cayimayo baahida deg dega iyo midda fog ee soomaaliya si markaasi daraasadahaas wixii kasoo baxa kuwa deg dega ahna dhaqsi loogu dhaqangeliyo kuwa kalene loogu sii diyaargaroobo waxaan ka hadalnay waxyaabo kaalma oo deg dega oo dhinaca ammaanka dhinaca beeraha huseeyo oo deg degana in hadda muxuu ahay sida ugu dhaqsiga badan soomaaliya lala soo gaaro
arrinta ka sokow shirka aad uga qayb galaysa indiya waxaad ka timid boqortooyada sacuudiga oo aad la kulantay reer boqor waxaana jiray warar sheegaya inaad kala hadashay sidii fursadaha shaqo dadka soomaalida loogu ogolaan lahaa iyo arrimo kale oo ah dabcan kaalmada dowladda iyo la dagaalanka argagixisada arrimahaas meel ma isla dhigteen mise waa wax bilow ah oo uun hadda bilowday
dabcan arrimahaas boqorka iyo dhammaan boqortooyada wasiiradii ila socday oo wasiiradooda dhikanka u dhigma ayagana la fadhiistay oo la hadlay waa run arrintaasi hadda waa cusub tahay markii ugu horreysay soomaaliya muddo dheer ka bacdi waxaa la ogolaaday basaboorka soomaaliga ah in muxuu ahay shaqaalaha soomaalida ah sharciyad lagu siiyo markii ugu horeysay bilka hor waxaa lasoo ogolaaday ilaa shan iyo toban kun oo shaqaalaha cusub sacuudi arabiya inay soomaaliya ka qaadato laakiin hadda nambarkaas waan badinay boqorkuna wuxuu naga ogolaaday mabdiya nambarkiina aada loo kordhiyo tiradana wasiirka shaqada iyo wasiirka shaqada oo kale ayaa shir deg dega dhowaan isugu imaan doona laakiin tirada intaas way ka badan doontaa waxaa kale oo aan dee horumarka soomaaliya iyo dib u dhiska sacuudi arabiya inay ka qayb qaadanaysa dalka soomaaliya sidii dib loogu dhisi lahaa dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha dhinaca maxaanku irahdahay maalgashiga beeraha iyo badda waxyaabaha la xiriiro oo dhan waxyaabahaas ayaan isla soo qaadnay brotocolladii in waxyaa la diyaarinayaa dhawaanne muxuu ahaay wafdi sacuudiga ka socda ayaa soomaaliya iman doona wafuud kaloo soomaaliya aana sacuudiga ku noqon doonaan marka iyaduna howl bilow ay ahayd laakiin halkaasi waxaan kasoo helnay ogolaanshiyo ah boqortooyada sacuudiga inay dib u dhiska dalka soomaaliya boqorka uu ballan qaaday in uu maxaanku irahdaa soomaaliya dib ay u dhisayso boqortooyada ka qayb qaadanaysa dib u dhiska soomaaliya si xoog leh waatay dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo u warramayey wariyaha magaalada london ee v o a ridwaan xaaji cabdiweli sidoo kale dhegeystayaal waxaa naga xasuusina qaybo kaleoo ka mid a waraysiga madaxweynaha oo uu kaga jawaabayo wadatashiga iyo tilmaamaha habraaca doorashada ee sannadda labada kun iyo lix iyo tobanka mustaqbalka soomaaliya iyo arrimo kale oo ay ka mid yihiin dagaalka ay dowladda kula jirta kooxda al-shabaab iyo diyaaraddii maalintii arbacadii ku dhacday duleedka degmada afgooye ee ay gacanta ku dhigtay shabaab ayaad ku maqli doontaan
madaxweynaha somalilan axmed maxamed silaanya ayaa mar kale maalmo yar gudahood isku shaandhayn ku sameeyey golihiisa xukuumadda iyadoo sidoo kalena uu buuxiyey jagooyinkii wasaaradda waxbarashada iyo dhallinyarada iyo ciyaaraha oo laba maalmood ka hor ay wasiiradii xilkaasii hayay iska casileen isagoo sidoo kalena magacaabay wasiir ku-xigeenno wasiiru dowlayaal iyo agaasimayaal guud waa sida warkan uu kusoo sheegayo wariyaha v o e da ee magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac sida lagu sheegay digreeta ka soo baxday madaxtooyada somalilan oo uu ku saxiixan yaafayeenka madaxtooyada injineer xuseen aadan cige ayaa madaxweyne silaaya uu ka magacaabay in ka badan labaatan jog oo isugu jira wasiiro wasiir ku-xigeenno wasiiro dowlayaal agaasimayaal guud iyo weliba la taliyayaal jagooyinkaas oo ay ku jiraan laba wasaaradood oo toddobaadkan dhammaaday maalmihii u dambeeyey ay baneeyeen wasiiradii waxbarashada iyo dhallinyarada iyo ciyaaraha waxaana madaxweyne silaaya wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare uu magacaabay cabdilaahi ibraahim habane oo ahaa xogayihii guud ee golaha guurtida halka wasiirka dhallinyarada ee ciyaaraha uu magacaabay cabdilaahi faarax maydhane wasiir ku-xigeenka amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha somalilan ayaa isna uu magacaabay maxamed muuse diiri oo hore u ahaa guddoomiyihii gobolka togdheer cabdidaahir camuud oo isna hore u ahaa wasiir ku-xigeenka amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha ayaa isna uu magacaabay wasiir dowlaha shaqada iyo arrimaha bulshada halka wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada rashiid ismaaciil kaahin isna loo bedelay wasiir ku-xigeenka dhallinyarada ee ciyaaraha iyadoo wasiir ku-xigeenkii wasaaraddaasi yuusuf cismaan garas isna loo soo bedelay wasiir ku-xigeenka waxaa sidoo kale cabdirashiid xuseen cabdille oo hore u ahaa wasiir ku-xigeenka cadaaladda isna loo magacaabay wasiiru dowlaha gobolada bariga halka wasiir ku-xigeenka cadaaladana loo soo magacaabay cismaan axmed jaamac cabdisalaan maxamed xasan ayaa isna loo magacaabay wasiiru dowlaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga iyadoo sidoo kalena doctor maxamed faarax ducaale loo magacaabay wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda sidoo kalena waxauu madaxweyne siinaaya buuxiyey wasiir ku-xigeenkii ganacsiga oo uu dhowaan iska casilay wasiir ku-xigeenkii hore iyadoo halkaasi loo magacaabay kaysar cabdilaahi maxamed oo hore u ahaa safiirka wareega ee somalilan sidoo kale waxa uu madaxweyne siilaaye cabdi maxamed hiirad oo uu magacaabay wasiir ku-xigeenka howlaha guud mahdi cismaan buuri wasiiru dowlaha wasaaradda biyaha cabdiraxmaan axmed ismaaciil wasiiru dowlaha wasaaradda macdanta iyo tamarta injineer cabdirashiid maxamuud cali wasiiru dowlaha wasaaradda xanaanada xoolaha boos mire maxamed wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga jaamac cabdilaahi biin wasiir ku-xigeenka gobolada iyo degmooyinka somalilan iyo aadan cabdilaahi cabdalle oo isna loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda dibadej sidoo kale madaxweyne silaanya waxa uu digreetada ku magacaabay agaasimayaal guud iyo weliba la taliyayaal waxaana magacaabistan imanaysaa kadib markii toddobaadkan sii dhammaanaya ay xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweyne silaanyo ay iska casileen in ka badan toban wasiir iyo wasiir ku-xigeen kuwaasoo ay ugu dambeeyeen wasiiradii wasaaradaha waxbarashada iyo dhallinyarada iyo ciyaaraha cabdixakiin maxamuud shirwac v o e hargeysa
waa tahay mar kale galab wanaagsan waxaana dhegaysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si wada jira u daadiinayaan falastiin axmed iimaan iyo anigoo cabdiraxmaan xuseen fure waxaa weli war aan laga hayn halka ay ku dambayso iyo cidda lahayd iyo waxa ay siday diyaarad maalintii arbacadii ku dhacday duleedka degmada afkooye arbacadii ku dhacday duleedka degmada afkooye ee u dhow magaalada muqdisho weli ma jirto cid si rasmi ah uga hadashay diyaaraddaasi haddii ay tahay dowladda soomaaliya ciidamada amisom ee dalka jooga iyo sidoo kale kooxda al-shabaab oo wararku qaar ay sheegayaan in goobta ay ku dhacday diyaaraddaasi ay joogeen haddaba wariyaha v o a magaalada muqdisho saynab abukar ayaa warkan magaalada muqdisho nooga soo dirtay inkastoo gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose cabduqaadir maxamed nuur seedi uu faahfaahin dheeri ah bixinin haddana waxauu v o a u sheegay in weli ay ku howla yihiin xogaha ku saabsan diyaaradii ku dhacday duleedka degmada afgooye waxaana uu sheegay in diyaaradan oo nooceedu ahaa doniyal ay ka diiwaan gashnayd dalka kenya kana soo duushay iyadoo kusoo jeeday siduu yidhi garoonka magaalada muqdisho hadalkaas oo ka hor imaanaya warar hore oo sheegayay inay kusii jeeday garoonka balidoogle oo kilomitir koonfur kaga beegan magaalada muqdisho ma jiraan wax wara uu kasoo baxay dowlada soomaaliya iyo amisom hase yeeshee waxay ka wadisiman yihiin in deegaanka ay diyaaradu ku dhacday oo lagu magacaabo cismaan dure ee al-shabaab maamusho suurtagalna ay tahay in shaqaalaha diyaaradda la socde ay iyagu gacanta ku hayaan warar goordhow soo baxayna qaarkood waxa ay tibaaxayeen in goobta ay ka kaxeeyeen shaqaalihii diyaaradda saarnaa oo soomaali iyo ajanabi isugu jira qaar dhaawacyo qabana ay ka mid yihiin warar iskhilaafsan ayaa kasoo baxaya diyaaradan iyo cidda ay u socotay wararka qaarkood waxa ay sheegayaan inay u kiraysneyd howlgalka midowda afrika ee soomaaliya islamarkaana ay sahay u waday halka kuwo kalena ay sheegayaan in laga yaabo in ay siday wax ka badan sahay taa oo haddii ay sax noqoto khatarteeda leh in gacan aan ahayn dowladda ay diyaaradu gasho ma ahan markii ugu horeysa oo diyaarad ay ku dhacda meel ku dhow degmada afgooye hornaanta bishan oktoobar ayaa ahayd markii diyaarad laga leeyahay wadanka masar oo sahay u siday ciidanka midowda afrika ee soomaaliya ku sugan ay ku dhacday wadada u dhexaysa muqdisho iyo afgooye taa oo dadka ay su-aalo iska weydiinayaan waxa ugu wacan in diyaaraduhu afgooye ku dhacaan iyo waxa afgooye kaga horeeya seynab abuukar maxamed v o a muqdisho
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba isha adu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington markana kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysa sahre cidla nuur kulanti wacan dhegaystayaal barnaamijkeenna faaqidaadda ee toddobaadkan waxaynu ku lafaguraynaa khilaafka ka dhex taagan xisbiga kulmiye suurtagalnimada qabsoomidda shirka golaha dhexe ee loo ballansanyay in la qabto tobanka noofembar iyo sidoo kale tallaabada ay qorshaynayaan inay qaadaan xubnihii iska casilay golaha wasiirada ee somalilan arrimahaasi iyo kuwo la halmaala ayaynu ku qaadaadhigi doonnaa intuu barnaamijkeennani socdo waxaana nagala qaybgelaya xuseen axmed caydiid oo wasiirkii hore ee cadaaladda iyo garsoorka somalilan ee dhowaanta iscasilay jaamac ismaaciil cege jaamac shabeel guddoomiyihii golaha dhexe ee xisbiga kulmiye haatanna weli xilkaasi ku magacaaban iyo maxamed xaaji maxamuud oo ah aqoonyahan bartay siyaasadda iyo ammaanka adduunka islamarkaana falanqeeya waxna ka qora wuxuu haatan ku sugan yahay magaalada london dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka annagoo aad idinkaga mahad celinayno wakhtigiinna ee aan ugu horrayna jaamac shabeel weydiiyo waxa uu salka ku hayo murankan xisbi xaakimka ka dhex taagan ee ilaa golihii xukuumaddana kala jebiyey horta mashaakil weynoo taageer oo sababay anu- anagu ma aragno in kooxda wasiirada ee tirada lih ay iscasilaan sababta waxaa weeye xisbiga wuxuu ku socdaa shirkii golaha dhexe shirki golaha dhexena waxaa lagu dooranayaa waa musharaxiin Eh, waxaa codaynaya dee go-aanka lihina waa xubnaha golaha dhexe marka anagu maanaan arkayn loomanay muuqanin sabab kalifta in ay intaasoo wasiir idhahda waan iscasilaynaa oo ay xilalkiis ka casilaan oo ay iyagoo ku salaynaya weliba xilalkii ummadda ay u hayeen ku salaynaya shirka golaha dhexe xisbiga oo waxay ka tabanayaan shirka golaha dhexe xisbiga iyo hawshiisa dee waa xubno xisbiga ka midoo raggii aasaasi ay ka mid yihiin way xalili kari lahaayeen oo halkaa dee way ka wadi kari lahayen hawsha iyagoo xilkooda wasiirnimana haya ka waxa isku xidhayba maanaan fahmin anagu su-aashaas bal waxay nooga jawaabi doonaa een, xuseen axmed caydiid oo ahaa wasiirkii cadaaladda ee somalilan ee dhowaana iska casilay xilkaasi mashaakilkaa waxaa sababay waxaanu ka warhaynaa madaxweyne siiraanyo inuu teramkii hore ku jiro teram labaadna inuu dastuurku xaqu siiyey markii teramkii koowaad soo dhammaanayey wuxuu madaxweynuhu u taagnaayu dee ilaa imakadanba aanu welise cadu u sheegin inaanu musharax madaxweyne ahayn fagaaro walba wuxuu ka sheegi jiray inuu musharax madaxweyne yahay xaq buu u lahaa waanu kula soconnay muuse garab orday oo yidhi waan la tartamayaa laba jiraax baa sidaa khilaaf ku abuurmay madaxweynuhu tiisi waa soo gaabiyey dabeedna dhexdhexaad baan imanayaa buu maalmo dambe ku dooday dabeedna dhexdhexaadnimadii buu haddana ka guuray xisbigii oo kala fadhiya oo qola ay tidhi xisb midaysay oo dabeedna ay tidhi kaararkii soo doontoo isdiiwaan geliya oo nin musharax iyo madaxweyne iyo nin musharax madaxweyne ku-xigeenii ay maamulanayaan shirkii laba xubnood oo kale oo hogaankuna la shaqaynayaan laba xubnood oo qolada kale musharaxiinta kale la socotaana ka maqan yihiin meeshuna waa meel lagu tartamayo ama muuse ha tartama iyo qaar kale ama madaxweyneba hadduu doonaha soo gale saaxad kastoo lagu tartamayo waxaa shardi u ah dadka shirka keenaya inay yihiin dad lagu kalsoon yahay oo dhexdhexaad ahoo dhinacyadu aaminsan yihiin tii meesha waa ka baxsantay waxaa dhacday markaa madaxweynuhu inuu dhinacii uu awel hore la sifnaa mooyaane dhinacii kale u wareegay oo uu dhowaanuun qaatay habeen saddexaadkii ama afraadkii in muuse uu dhiso wasiiradii qaar ku yidhi ila dhisa khilaafkana halkaa isagaa marka hore dee sababtiisa ayaa halkaa lagu kala tegey wasiiradii waxaa u muuqatay marka hore la garabka ahaa ee uu ka guuray markuu halkaa xisbiga kala tegey waxaa u muuqatay inaanay madaxweyneha golaa kusii wada jiri karayn si xisbiga looga shaqeeyo arrinkiisa inaan lagu sii wada jiri karayn ninun madaxweyne amarkiisa qaadanayo mooyaane ninkii kale aanu ku jiri karayn marka maanaan danaynin wasiirnimadii iyo xiliilnimadii waxaanu danaynay xisbiga ta aanu uga baxnay ee aanu dibadda u tagno taa weeye waan gartay xuseen axmed caydiid waxaad carabka ku dhufatay in madaxweynuhu marka hore uu dhinac la safnaa laakiin habeenadii ugu dambeysay uu go-aankiisii bedelay oo uu dhinaca kale la saftay Eh, marka raalli waxaad ku ahaydeen madaxweynuhu marka horeba inuu dhinac raaco marka maxaa uu u diideen haddii uu madaxweynuhu kolleyba dhinac raacayo maxaa ku jaban hadduu dhinaca kaleba raaco madaxweynuhu horta dhinac iyaga ma ahayn madaxweynuhu isagaa musharaxa baan halkaa idhi oo annagaa isaga la dhinac ahayn jaamac iyo qolada kalena dhinac kale ay ahaayeen waad mahadsan tahay Eh, waxaan u tegayaa x- een, jaamac shabeel ayaan weydiinaya intaynaan dhaafin arrimaha xisbiga Eh, jaamac waxaad sheegtay inaan wax mashaakilihi jirin wasiiraduna sababta isku casileen aanad kaba warhayn amabaanay ahayn wax weyn oo meesha yaalla laakiin xuseen axmed caydiid waa kaa inoo sharxay ujeeddada ay isku casileen iyo dhibaatadu meesha ay taallo adigu arrinkaa maxaad seed u aragtaa xuseen wuxuu inoo sheegay iminka uu inoo caddeeyey in madaxweynuhu markii hore dhinacooda ahaa markuu dhinacoodii ka baydhay ee uu dhinacii kalau soo baydhayna inay iscas- inay tahay iska casileen madaxweyneanu taageerin hadday madaxweynaha taageerayeen dee waxay inay la socdaan madaxweynaha mushkuladdan iminka wuxuu ka dhigay mushkulad madaxweynaha iyo iyaga dhex taalla mushkulad madaxweynaha iyo iyaga wasiiradiisa dhex taallan anagu maanaan ogeyn oo meelay maraysana maanaan ogeyn madaxweynuhu meeluu ku yidhi waxaan taageerayaa dhinaca muusaan taageerayaana lama sheegin madaxweynuna wuu ka sheegay warbaahinta inaanu taageerin dhicidna taageerin uu dhex yahay wasiirahana waxaa idanay madaxweynaha u tagaanoo ay hubiyaan haddii cid warkuu keento warka laguma camal falowna waa la hubiyaa hubsiina la'aan baanu u haysanaa inay ku ku kaceen falkan xataa hadduu dhinaca raaco waxaa lagu tartamaya waa xubni waa xubni golaa dhexe dadkan codaynayoo dhammi madaxweynaha maaha dadkan codaynaya waa golii dhexe xisbiga dadka lagu kala guulaysanayana waa goli dhexe xisbiga waxaan madaxweynaha ishiuga uga dhigayaan annagu maanaan fahmin madaxweynuhu waa madaxweyne waa qof bil'aadana laba kastoo tartamaya markaad eegto qof qof dhinacunbuu jeclaysan karaa weli laafkiisa lagama hayo dhinacu jeclaystay mana ogin meeluu ku yili muusan taageeraya te waxaanu aragnaa un annagu wax waxaan jirinuun inay iska dhaadhiciyeen markuu leeyahay madaxweynuhu meel uu wax ku sheegay lama hayo dadku dee waxna afkay ka odhan karaan waxna uurkay ka odhan karaan waxa uurka ilaahay baa dee ayaa oo qura akhriyi kara waxa afka ka yimaadana ficilkaa lagu raacaa ficilkii shalayta madaxweynuhu ku tegay xarunta oo iyadoo xisbiga kala fadhiyo oo qolana hawshii iska wadato qolana hawshii ay ka maqan tahay oo loo diiday oo laga xidhay oo la yidhi ama meesha fadhiya ama iska taga lagu soo yidhi labadii xubnood ee guddoonka ahaa ee musharaxiinta kala raacsanaa oo laba uun musharaxa muuse bixi raacsani hawsha hogaaminayaan xisbigoo sidaa u kala fadhiya markuu muuse madaxweynaha shirka ku qaatay ee uu meesha geeyey ee uu madaxweynuhu shaambadeeyey in xisbiga howlihiisi saani u socdaan ee uu isna ku soo biiriyey awooddii ciidan iyo tii dhaqaale iyo tii awoodeed garabkii hore u jiray ma dhexbaa mise dhinac buu raacay taasi miyaanay ficil muujinaysa ahayn inuu madaxweynuhu kala dhaqaajiyo xisbigii dhinaca kale su-aal baan rabaa inaan ku weydiiyo xuseen axmed caydiin jaamac shabeel wuxuu carabka ku dhuftay inaydaan waxba hubsan oo aanu madaxweynuhu idinka si toosa waxba idinku odhan war laydin keenay uun aad markaa arrintan kaga gubateen madaxweynaha ma kala hadasheen idinku oo toos madaxweynuhu ma idinku yidhi dhinacaasaan raacsanahay madaxweynuhu wuxuu wuxuu ogya iyo waxa lagu wado bannaanka ma wada taal dadkana u wada sheegi maayo xalay buu lahaa dhex baanay xarunta dhexdeedu ka lahaa dhex baanay isagoo garab la fadhiya oo kaarkii ka qaatay anigu kaar maan anigu kaar maan qaadan musharaxiinta qaar kaar may qaadan dhinaca iyagii kaaran ma qaadan madaxweynuhuna waa kaa kaarkii la qaatay haddaanay taasi caddayn u ahayn inuu dhinac raacay dee hubsima la'aan bayna yuu odhanine madaxweynaha afkiisay ka soo baxday muslinowna run sheeg muslinowna uga qaadan kuwii goobjoogga ahaa hadday warkuu keenay keeneen ragguu ku yidhi dee weydii xirsi weydii dee halka waan gartay jaamac shabeel baynu siinaynaa waqtiga jaamac haye xuseen wuxuu ka dhigay sabab tii ay isku casileen iyo sababta meesha kaga baxeen iyo caddayntii madaxweynuhu inuu dhinac raacayba wuxuu ka dhigay tegiddii uu madaxweynuhu tegay xarunta waxaa ka horraysay iscasilaadoodaa ka horraysay dhawaaqoodaa ka horreeyey qayladoodaa ka horraysay waxaa u dhexaysay saddex ishaa u dhexaysay ma markaa miyay sii ogaayeenoo ma warkubaalle ahaayeenoo madaxweynuhu inuu iman doonay sii ogaayeen waxay caddaynu hayaan in madaxweynuhu uu dhinac raacay haynoo sheegeen madaxweynuhu xisbigu waa xisbigiisii waa xisbigii uu aasaasay waa xubin golo dhexe dee kaarkiibuu tegi u soo qaatay xaqna wuu leey xubin kastoo xisbiga maxaa xuseen kalimka hadlaya waxaa ku waajibay inuu tagu soo qaatay kaarkiisa liiskan golaha dhexe iyagaa sameeyey waa liiska iyagu sameeyey waa liiska xeerlaalinta geeyeen liis cid wax ka bedeli karta maaha liis cid wax ku kordhin karta ma aha waa kii ay iyagu sameeyeen inay geeyeen xeerlaalinta ay maxkamadda dhigeen meel walba dhigeen ha soo qaato ha soo qaato kaarkiisa isaguna maxaa ka hor joogee u diidan jaamac haddaan su-aalalka kaa weydiiyo xuseen axmed cadiid wuxuu ku doodayaa in dhinac qura uu hawshii maamulanayo marka xisbigii oo qayb ka midihi maqan tahay hawshana keligiin qabataanoo kaar qaybintii ay iyagu wadaan dhinaciina weliba uu si gaara ugu tirinayo islamarkaana hawshan aana iyagu wax luga ku lahayn arrintaasi miyaydin la toosan tahay horta waxaa wanaagsan in la fahmo hawsha meesha taalla la qabanaya waa maxa hawsha meesha taalla la qabanaya gebgeedu horta waa kaarsamaynta xubnaha golaha dhexe waa xubno la yaqaano sida xubnaha baarlamaanka loo yaqaano xubnaha guurtida loo yaqaano xubnaha wasiirada loo yaqaano waa xubno la yaqaano oo macruufa oon tuugna xadin waxaa loo samaynaya meesha laga doolanayna waa sawirkii kaarka waa la sawiraya iyo kaarka u samayntiisa horta shaqada meesha ka socotaa waa intaa xubnuhuna waa xubna isgaranaya nin waliba liiska halka uu kaga jiro u garanaya xubin waliba markay meesha tagto iyadaa sheegaysaba lambarkeeda sawirkaa laga qaadayaa xubinta kaarkeeda saasay ku helaysa shaqo kaloo horta meesha ka socotoo la maamushaa haba yaraata horta ma jirta yaan weenay ummadda humaagiyo waxaan jiro laga sheekayn inta meesha taalla waa intaasee lagu haya intaana cidda waddaa sidaa uu sheegayo markay yidhaahdeen laba gudoomi ku-xigee koowaadoo hawsha xisbiga wada maadaama gudoomiyuu musharax yahay gudoomi ku-xigee koowaadoo hawsha wada iyo xogeyo guuda xisbigoo hawsha wada markay yidhahdeen labadiinuba waxaa taageersantihiin dhinac baa taageersantihiin labadii kalena soo fadhiisteen labadii kalena soo fadhiisteen iyagaa haddana iska markay laba cish fadhiya haddana iska tegey cid u diiday inay yimaadaan inay liiskan eegtaan dadkan xitaa haddii imika liiska wax laga bedelo sow maalinta shirka soo bixi maaya waxa la bedeliy waxa la kharibi ma dad qarsoomaya ma wax la qarin karaa wax la qarin karayo maaha wax cid wax cid musuqmaasuqa karaysa maaha maalan garan annagu wax ay ka cabanayeen waxa uu yahay cidna iminka maantana iminkala diyaar baa loolaya inay yimaadaan waan gartay guud ahaan ma noo sheegi kartaa tirada golaha dhexe ee kulmiye ka kooban yahay tirada gol- golaa- golaha dhexe kulmiya laba u qaybsamaya golaha dhexe xubno waa xubno gobollada laga soo doorto oo doorasho ku yimaada kuwaas waa laba boqol iyo koob iyo afartan xubnaha kale waxa waa xubnaha sida tooska u soo gelaya waa xubnaha wakiilada golaha wakiilada iyo xubnaha golaha wasiirada kuwaa tiradoodu way isbedbedeshaa oo markuu qofku kuwa ku tag golaha wakiiladuna way isbedeshaa ta golaha wasiiraduna way isbedeshaa oo xubno badanoo golaha dhex kusoo gelaya tira gola wasiirnimada liiskooda kuwa marka u dambaysa waxaa laga waxaa laga rabaa madaxtooyada madaxweyneha laga rabaa liiskooda marka u dambaysa inuu soo gudbiyo kuwan baarlamaankuna iyagaa la rabaa inuu qof- inay wada tagaan meesha oo xubin kastoo xisbiga baarlamaankii inay tagto oo dowlad kaarkeeda iyagaa laga rabaa xubnaha laakiin caadiga gobolada laga soo doortaa waa laba boqol iyo koob iyo afartanka kuwanise way fara badan yihiin oo iyaga laftood boqol- boqol iyo dheeraad bay noqonayaan waan gartay farsamo ahaan marka haddii in ka yare ay meesha soo fadhiisato shirku ma furmayaa golaha dhexe oo markaa hawshii ma soconaysaa in musharaxii la doorto mise waxay noqonaysaa in ilaa la soo wada fadhiisto inaanay hawshaasi idiin soconayn dama horta xisbu xeer buu leeyahay dalkuna xeer buu leeyahay shirarku waxay ku furmaan waxa weeye waa kooram oo golaha baarlamaanka markuu kooram joogo wuu furmayaa shirkiisu xeerar bay u sameeyaan waddanka lagu maamulo oo kooramkaa loogu sameeyaa shirkan golaha dhaxana waa sidoo kale oo kooramku hadduu joogana wuu furmaya haddaanu kooram jooginna ma furmayo mar maalinta shirku furmaa dee la tirinaya la xaadirinayaa dadka inta joogta hadduu kooramkii leeyahay wuu furmaya shirku haddaanu dhammayn hadda shirku ma furmayo xuseen axmed caydidow een, adoo soo koobaya dooda ad waan ku siin doonaa waktiga waan kuu soo socdaa ha iga boobin Eh, adoo hadalkiisaasi wixii aad ka odhanayso aada u soo koobaya bal waxaad iiga jawaabtaa Eh, mar haddaadaan weli golihii dhexe kulmiyena ku jirtaan isla markaana aydan xisbigii kulmiye ka bixin inkastoo xukuumaddii iska casisheen Eh, waxaad u doonan laadihiin kaadharka ee aad u tegi laadihiin meesha waxaan ku qiyaasi karaa meeshan horta inaan xisbi maanta kulmiye la yidhaahba inaanu jirin xisbiga kulmiye la yidhaha institution buu ka institutions buu ka kooban yahay shirweynaa ugu sarreeya shantii sannadood buu marqabsoomaa gole dhexaa ku xiga sanadkiibuu ugu yaraan marqabsoomaa institutionkii golaha dhexe institution baaba'i weeye intii shirweynaha laga soo baxay guddi fulineedoo maalin fadhiistay lama hayo howlahan shirku haddii taariikh loo qabanayo iyo haddii guddi loo xisaarayo iyo haddii cid loo dhiibayo waa go'aamada joogtada ah ee ku iman lahaa guddiga fulinta horta xisbi sidaasaanu u jirin institutionkiisii loo xaaraantinimeeyey guddoomiyihii iyo laba guddoom- guddoomiye ku-xigeen iyo xogayaha guud iyo jaamac oo tay talaan jirin sita horta waa intaa inta xisbigii sheegatay soomaalidu waxay tidhaa nin hagooga xumi inuu wax qarsanayaabaa la moodaa maxay u diideen in maxamed kaahin iyo xasan siciid oo guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo xoghayihii xisbiga ihi oo labaduba taageero muuse bixi maxay u diideen maxamed xaaji yuusuf waabeeyo iyo cabdiraxmaan talyanleh oo dhinaca kale ihi inay la hubiyaan liis wixii la registergareeyey iyo t- waxa dambe harse sida loo qorayo inay la hubiyaan maxaa la doo- maxaa loo diiday taasaa xaaraan ka dhigaysa shirka sida loo wado taasaa naga hor joogta inaanaan liis qaadan xaggeen u qaataa kaarka yaa meesha igu imanaya yaa iga huba dadka meesha imanaya haddaanan iska hubin ma musharax baa halkaas soo aaminaya marka waxa weeye arrintu dee kaarka layska qaadan un maayo cidda kaarka bixinaysa qofkii iga horreeyey kaiga dambeeyaba ku aysiisay haddaanan la garanayn oo iyaguna ay og yihiin anigu halkeen tagaa waan gartay aad baad u mahadsantahay xuseen axmed cadiid maxamed xaaji maxamuud eh, waa si fiican baad u maqlaysaa baan filayaa ee labada mas-uulba doodoodana waad dhegaysatay Eh, bal ra'yigaaga orta aad baan ku salaamaya sahar walaal iyagana aad baan u salaamayaa Eh, waynu filaynayoo doodu markay noocaas tahay xaaladda taagana ay aada u adag tahay cabirkii caadiga ahaa ee maxkaxdu ay qiyaasisay ahayd in saas oo kale hadalladu u taagtaagmaan lakiin an waxaan doonayaa taariikhda kulmiye oo xoogaa inaan ku noqdo oo inta badan aanay ka warramay iyaguyo xaaladii hadda taagneed ay isku hayeen ayaad moodaysa inay wada laakiin dhibaatadu kama iman maanta waxa taagan dhibaatadu waxay ka timid siday xisbigii the formation of the party bay ka timid xisbigu siduu u samaysmo shalay iyo qaabkii uu ahaa shantii sannadood ee uu xukunka hayay iyo sideedii sano ee ka horreysay sida uu ahaa xisbigu xisbiga waxaynu ogeyn axmed maxamed maxamuud selaan iyo madaxweynaha hadda jooga ayaa aasaaskiisii ugu horreeyey lahaa waxaana uu aasaasay madaxweynahoo muddo dheer siyaasadda kusoo jiray oo labaatankii sannadood ee somalilan ay jirtayba doonaya inuu madaxweyne noqdo xisbigii uu sameeyey markaa madaxweynuhu wuxuu ugu talagalay markaa dadaalkiisii dadaalkiisii iyo kartidiisii iyo siyaasadiisa oo dhan inuu xoog ku geliyo in la helo xusbi dawladdaa la dagaalama afrikana waynu ognahay inta badan oo qiyaasta isaguna maskixiin waabu haystayba inay adag tahay dawlad jirto oo dhidibadeedu aasan yihiin in xusbi lagu kiciyo dabeetana mucaarada uu ka guulaysto xusbiga markaa wuxuu furay in ay u furnaadaan isagoo dayda iyo dadkii liidska ahaa ama labeenta u ahaa somalilan hadday noqonayaan qoladii wadaadada hadday noqonayaan qoladii mujaahidiinta markaa dalka halgankiisa kasoo qayb qaatay hadday academiciansk iyo dadkii tacliinta lahaa ee waxgelgarinayay noqonayaan hadday miidiyihii noqonayso dhalinyaradii iyo haweenkii dhammaantood xusbiga waa uu furay dabeetana dad fara badan oo kala rayiya oo kala afkaara oo kala duwan oo mabaadi kala duwan aaminsan baa xusbigii soo galay markii xusbigu sideedaa sano uu ahaa wax allo wixii kasoo dhacay odayaal dhaqameedadii iyo siyaasiyiintii ahaa kul udub kasoo dhacana waxay soo gelayeen oo xusbiga main opposition partyga wuxu ahaa somaliland ay lahayd xusbigaa kulmiyu ahaa isna ummadii ilaahay oo dhan baa isugu timid ciddii xukuumadda markaa diidanada ka dhacda iyo qof walow siyaasada markaa wax ka doonaya buu soo galay markii guusha xusbiga uu helay madaxweynuhu qayb kamida kudlad kamida ayaabuu qaato weliba inta badan lagu tirinayay inaanay ahayn nimankii taariikhiyan markay siyaasada noqoto ama xilligeeda sanamtaa noqoto ee ay taariikhda isla yaqaaneen ee ay ku suntanaayeen somaliland ku wada suntanaayeen inuu ka yimid ama xusbiga laftiisaba ku wada suntanaayeen badidoodii uu ka yimid lama odhan karo de xuseenba wuxuu kamid ahaa raggii xusbiga muddada dheer ku jiray buu kamid ahaa laakiin badidoodii waa uu ka yimid markaa waxa uu xuseen iyo qolada hadda joogta xukuumadda iska casilaysa ay noqday qoladii dheefta kulmiye heshay ee gudaha u gashay xusbiga u gashay dowladnimada gudaha u gashay ee shantii sannadoodba halkaa joogtay madaxweynuhu markaa wuxuu isku dayay mar labaad inuu cararo qoladii kulmiye ku hadhay way sabaabuleen iyaguna waxay ku adkaysteen xusbigii haddii looga tegayna xusbigooga haystaan oo ay dhistaan markaa laba kooxood oo haddana meel ku wada jira environment ku wada jiro dowladdii xusbigii ka dhalatay iyo xusbiga laftiisa ismay ogolayn muddo dheer oo taa waynu wada ogeyn madaxweynihii markii muddo kororsiimaha ay timid ayaa waxaa dhacday markaa inuu madaxweynuhu tanaasul si u muujiyo qoladii wasiirada ahaa ee gudaha u jireen madaxweynaha ay wada socdeen golaha cabinetka ay ku wada jireen waxay abaabuleen dhinacooda ka abaabuleen musharaxiin bay abaabuleen marka waxa weeye axmed isagu mar walba waa la garanayay in uu siyaasadiisu ay noqonayso haddii uu isagu sharaxan yahay oo musharax yahay inuu wasiirada iyo golihiisa cabinetka ay muddada lasoo shaqaynayay inuu ku dagaalgelayo laakiin haddii aanu axmed sharaxnayn siyaasaddu way ka duwanaanaysaa sidaa oo noqon mayso qoladii xusbiga ee uu meesha kaga yimid ee uu ka qadiyay dowladnimadii ee muddada toddobada sano gaari doonta uu ka maqnaan doono muddo kororsiimaa dhacday leene inuu ka daba tago haddana xusbigii qof kale oo wasiiradiisi ugu qabto marka waa la dareemi karaya madaxweynuhu haddii aanu isagu sharaxnayn dhinaca uu ciiraya ay noqdo war qoladana de waxa weeyaan xusbiyahanay ahaayeen oo waxoogii way soo qaateen oo xusbiga waxay ahayd in siyaasad lagu gaaray ahayd qolada kale hadhaana nasiibkooga ha tijaabiyaan haddii dowladnimada ka hadheen taasi macquul bay u muuqanaysa laakiin gunta hoose ee siyaasaddu halkaasay taallaa in layska hayaa waan garta aad baad umahadsantay maxamed xaaji waxaan siinaya jaamac shabeel waan kuu soo noqon doonaa xuseen axmed caydiid jaamac markaad eegtid analysiska amaba faaqidaadda uu inaga siiyey maxamed halka uu salka ku haya khilaafka kulmiye ma ku raacsan tahay maxaase kaaga baxay oo aad nagu biirin kartaa adoo aada u soo koobaya waa mahadsantaha adooda xuseen baan hortaada ka bixinaya waxaa leeyahay haddii ay uba haysteen oo xuseenu arko in uu xisbigii instituushanadiisi iyo wixiisii aanu shaqaynin oo xisb baabaayu yahay maxaa haddaa wareeriyey maya xilkii ummadda ee madaxweyne u dhiibtay uun ummadda u adeegaanay ku hayaan maxaa musharax iyo cid baa maamulanaysa xisbigii iyo doodan kale ay iminka wareejinayaan maxaa ku kalifay uga baahan yihin ba hadday u arkaanba in xisbigii uu iska rawxay oo xisbiga xisbi rawxay uu yahay ta waa su-aal u baahan xuseen inuu ka jawaabo kaa taasaa leeya tan kale ee ninkan iminka hadlaya de wuxuu ka hadlay wixii loojig ahaa ee bil'aadmigu ay arki karayeen ayuu ka hadlay bil'aadmiguna wax kastoo socda dee way qiimeeyaan oo wax eega loojiga xagee waxu dhacayaan siday wax noqon karaan waa la eegaa markaa waa loojig macquula weeye tanuu ku hadlay sidaa marka waa sidaa waan gartay waad mahadsan tahay waxaanu imanaya xuseen axmed caydiid xuseen haye waayo horta su-aashaa jaamac baan ayaan ka jawaabay oo ah maxaa kalifay haddii xisbigu baabaay xisbiga tacab baa dee nagaga jira jaamac wuxuu nagu soo biiray labadii kun iyo sideedii markaan guddoomiyaha golaha dhexe ka dhignu nagu soo biiray dee annagu tacab baa horta nagaga jira ka jaamac ka badan xisbigaanu u turaynaa inuu baabaa baanu diidaynaa noloshiisaanu u turaynaa ilaa imaka waxaanu ka talinaynaa xisbigu siduu xisbi u noqon lahaa sidii guushiisa dambe loo raadin lahaa qoladanna waxaa u muuqata uun inay tartankaa baahuug aan kurug qasab sidii kastay ku qaadan karaanba inay musharaxnimada ku qaataan sidaasaanu horta ku kala duwanna inaan kan kale haddaan doodiisa u soo noqdo taariikhaha dheer uu ka soo sheekeeyay anuu geli maayo laakiin waxaan kusoo koobayaa uun xisbigu labuu noqdo laba dheeftiisi qolo dheefteisii qaadatay iyo iyo qole laga tegey wararta qolada xisbi laga tegay xuseen maxaakin bay haydo iyadaaba nooga dheef badnay meesha iyabaga iyagaaba nooga joogis badnaa intay qaadanayaan maanaan qaadanayn taasi waa taasaan ku odhan karaa gaari kama lihi imaka guri kama lihi imaka halkaasaanaan dhigay bahashi war waxaanu leenahay arrinta dhulka hala dhigo xisbiga waa la wada leeyay xeerarkiisaana loo raacaya in jaamac shabeelle saddexda buu meesha ku aaminsan yahay qodob xeer inuu siiyey ha sheega dee haddaanu qodob xeer u jeegin xaaraan buu ku haystaa waad mahadsan tahay jaamac shabeel baan siinayaa arrintaasi aan horta saaka taagan maaha waa arrin xuseen guddiga fulintuu ka mid ahay ay ahayd wakhtigaa hore uu sheegayo inay iyagoo guddiga fulintaa ka hadlaan inayagoo guddiga fulintaa guddoomiyaha ilaaha shirarka loo qaba inay hawshaa qabsadaan iyagaa lahaa anigoo jacashabeel shaqo kula kulamaan lahayn kulamanaan jirin hawshaa guddiga fulinta waxaa iminka taagan ee iminka keenay arrintani waxa weeye waa shirka golaha dhexe shirka golaha dhexe siduu sheegayo xuseen hadduu diyaaru ay diyaar u yihiin inay raacaan xeerka xisbiga u yaalla oo diyaar u yihiin in xisbiga wadajirkiisii la ilaaliyo oo diyaar u yihiin diyaar baanu u nahay annaguna waanu gacmo furanna diyaar baanu ula nahay hawsha halka ay yidhaahdaan halkaasaanu doonaynaa in nalaga jaahil saarana diyaar baanu nahay in farta loo saaro wax allayaalo waxaanu iska hortaagayno iyo wax allayaalo waxaanu caqabad kaga samaynaynaa midna ma jirtee diyaar baanu u nahay boqolkiiba boqol iyagoo walaaladaya ah iyagoo saaxiibadaya ah inaanu nidhaahno welcome na tusa halka ay wax ku jiraanba oo meel kastoo ay yidhahda halkaasi wax ku jiraanba diyaar baanu hunay in la faaqido waanu jecelnahay inuu xisbigu jiro waanu jecelnahay wadajirka iyaga midnimada xisbiga waanu jecelnahay diyaar baanu u nahayo bal ha laga hela iyaga inta xafiisyuu leeyahay xisbigu xarumuu leeyahay xafiisyadiisa xarumihiisa intay yimaadaan inay farta ku fiiqaan halkii wax ka tabanayaanba maxamed xaajinaya maxamed waanu aragnaa waana muuqataa dabcan in jiro khilaaf lagu kala qaybsan yahay xisbiga kulmiye dhexdiisa arintaasna ay keentay inay wasiiradii iscasilaan saameynta ay ku yeelatay khilaafka xisbiga kulmiye uu guud ahaan somalilan ku yeeshay sidee adiga kuugu muuqata aniga laakiin waxay ila ekeyd inay haddii ay tartamayaan iyagoo wasiiradoodii ah oo awoodoodii temporariga ahayd ee marka hore ay kabinetka ugu jireena inay ka dhex tartamaan laakiin hadda waxay u noqonaysaa uun in ay xoojiyeen oo awooddii iyo wixii ay lahaayeen marka hore tartanku ahaa inay ka baxeen oo qoladaa kale ee xisbiga joogtay ay leeyihiin haddana madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkiiba dhinacaasay jiraan uun awooddii ay usii xoojiyeen xisbiguna ma aha markii ugu horreeyay sanoo kale u kala jabo mana siyaasadda dimuqraadiyadda aynu soo amaahanay inaan si wanaagsan inagoo u baran waayo dalkeena waxa ka shaqeeya waa dhaqankii iyo dimuqraadiyadda dibadda inooga timid dana hadda uu xuseen ka dhawaajinaya uu leeyahay xisbiga waa in sharcigu ka shaqeeya xuseen waa nin sharci yaqaana uu garanayaa sharcigu soo shaqeeyo laakiin dhaqankeennii iyo nidaamkaynu u noolayn ee bulsho ahaan u noolayn ayaa wuxuu saamixi laayay inuu si wanaagsan sharcigu u shaqeeyo waxaan siinaya xuseen axmed caydiid aqoon-yahanka ayaan maxaa ayaan doonaya inaan bal hadalladii si yar kaga noqdo maxaa wasiirnimada looga tegey ee ninkii isu daciifiyey taa waxaan kaa idhi nidaamka presidential systemka ah madaxweynaa la doortaa xubnaha golaha wasiiraduna waa istaafkiisa isagunbay kaaliyaan maa inta uu madaxweynuhu teera ma leh inta uu madaxweynuhu ogolya inuu la jooga unbuu la joogaya maantuu magacaabi karaa berrituu meesha ka diri karaa horta taasi waa taasoo haddii aragti siyaasadeed lagu kala duwanaaday dee suurtagal noqon mayso in madaxweynaha qofaan ra'yigiisa ku shaqaynayni inuu istaafkiisa ka mid noqdo oo uu tiisa ka meel barsada halkaa wax kuu suurtoobaya maaha maxaa lagu eriye un maad sugtidbaa taasi horta taasi intaasaan ka odhan lahaa weliba dowladnimo aqoon baanay ahaynna iyana waxaan leeyahay waa erey meelka dhaca waxaan leeyahay ama gurub ha laysu casilo ama qof qof ha laysu casiliye madaxweynehana waxa u bannaan ciddii meesha ka tagtay inuu keensado xisbigiisu haddii waxyeel la gaadhana teeramkiisii waxba yeeli maayaana waa dhammaysanaya xisbi kulmiye laydhaa waxba loo weydiin maayo waan gartay su-aashaydu waxa weeye marka la eego dareenada dadka nagaga soo noqonayay maalmihii ugu dambeysay dadku waxay tuhunsan yihiin inuu jiro abaabul ka qoto dheer musharax madaxweyne oo dhinac ka mida uu madaxweynihii taageero u muujiyey idinka marka ma jirta ajanda kan ka fog oo aad leedihiin marka loo eego qaabka abaabulan ee aad xilkii mar qura iskaga wada casisheen dee ajandaha iyagu waxa weeye musharaxu madaxweynuhu taageero annagu ma wadana dee markay sidaa tahay eenu halkaa kala fadhino ee madaxweynihii musharaxnimadiisa aanu wadnay ka guuray dee annagay noo taallaa xisbiga inaannu ka dhex dagaalanno musharaxa kale aanu keensanaynaa ama aanu ku guulaysannaa ama aanu ku khasaaree mase qabno muuse inuu de musharrac noo ahaado ma qabno musharracii kaleanu dee leene baanu keenayna ajandaha iyagu waa kaa dee inaan musharrac kale ku leenahay meesha saaxaduna dabeedna aan ku tartanna eh sidaanu u heli lahayn saaxadaanu ku wada tartanno taanu ka doonaynaa meeshana waa taa hadalkanuu jaamac shabeelleeyey maay doontaan liiska oo iska qaataanuun oo ayna yidhaahdaan halkee wax ka xuy inaanu tusne yaa isagana gacanta u geliyey annagana marti naga dhigay inaanu nidhaahno balna tus maga hebel yaa isagana gacanta u geliyey annagana marti naga dhigay waa cid noo dhixihay gacanta ku haysaa oo labadeedaanu ku kalsoonnay jaamac shabeel haye horta horta martiduu sheegaya xuseen annagu kamaanaa dhigina isagaa iska dhigay isagaa iska dhigay qof dabajooga oo shaqadii uu lahaa soo doono waayo oo qabsan waaye horta xuseen cid ka hor joogstay meesha ma jirto iminkana waxaa leeyahay cid kaa hor joogtaa weli ma jirto haddaad xisbiga ka dhex tartamaysana shaqada qura iminka taalla oo dhabidi ka tahay inaa xisbiga ka dhex tartantaan oo ajandho kale aanu jirin oo idiin qarsooni kaalo kaanarka qaata oo hawshiinna qabsada haddii kale waxa weye de ajandhaa idiin qarsoon markaad diidaan inaad kaalkii qaadataan shirka lagu gelayay dee waxaa la tu- waxaa la tuumayaa oo muuqanaysa inaa ajandho kale leedihiin marka haddaa ajandho kale leedihinna dee iska badheenoo iska caddaysta haddii kaloo idinka dhab tahay xisbigaanu ka dhex tartamaynaana dee kaaleyo walaalayaal baan idin leenahay kaaleyo qaata kaanarka codkana golaa dhaxaa haya nin waliba nasiibkiisa wuxuu ka qaada wey ta muuse aad leedahay annagu uma qabnana haddaan adigu u qabin dee annagaa u qabna inuu hogaamin karo dalka oo uu yahay qofka ugu habboon ee dalka maanta hogaamin kara ee xilkaa hanan kara annagaa qabna oo in badan baa nala qabta oo golaa dhaxaa caddayn doona cidda ku habboon maanta dalkayna hogaamiso oo codkaa kala caddayn doona lana yaabo mayno ra'yiga qofka diidan dee qof ra'yigiisa waa u xor idinla yaabo mayno laakiin waxa weeye inta badan xisbiga kulmiye inay muuse u haysto inuu yahay hogaamiye saxa toosan waan garta gabagabadaynu ku dhowaanaynaa barnaamijka wakhtigu aad bii noogu gaaban yahay Eh, waxaan u noqonaya intaanan maxamed siinin eh, xuseen axmed caydiid Eh, maxaad u malaynaysaa arintani halkaa ay ku dambaynayso markaynu eegno muddada kooban ee ka harhsan eh, golihii dhexe inuu isku yimaado oo shir la qabto oo musharax lagu doorto ma suurtagal ma tahay bay kula tahay dhinacaaga Eh, maxay se arrintani ku gabagaboobi kartaa waxaan u arkaa jaamac dee doodiisa waan arkayaa oo waxaa tala ka taagantay kaalay oo kaarka qaata annagii oo dhinacahoo hawshii gacanta ku haysano oo kelida iyo maamulanayno oo wax shirka imanaya aydaan warwahayn oo debadda ka joogtaan kaarka aa yar xubin xubin u qaatoo shirka fadhiista intaanu idinku doonno wanaanu idinku siinoo kaalaya taasi waxaan u arkaa hadday jaamac halkaa ka taagan tahay jaamac wuxuu ku talagalay inuu garabkiisu unu shirka qabsado markaa ha ku socdaan leeyahay horta wuxuu ka helahay waaye waxaan leeyahay halkay ku dambaynaysaa waxa weeye taa hadduu jaamac ku socdo musharaxa ka soo jeeda matalan axmed cabdi kajaande oo degaan ka soo jeeda ilaa tuutowsan tireygii markii doorasha bilaabantay mar walba aqlabiyadda jiiddaasi ay kulmiyo ahayd marka la ydhaa saaxad xor ah kaga daga kaga kaga tartami maysid halkaa fariinta ay taasi diri doontaa maxay noqon doontaa marka musharaxiinta kale ee muuse la beesha ah taas oo kale la tuso ee iyaguna xoogga ku lahaa codbixinta marka taa la tuso fariinta codbixiyayaashii ay u diri doontaa maxay noqon doontaa waxaan leeyahay jujuubka halkaa lagu wadaa wuxuu keenayaa garabkaa imanka shirka galay wixii uu u keenay iyo nasiibkii garabka debadda ka noqdaana halkuu taladiisa la maray iyo nasiibkii Eh, waxaan u noqonayaa maxamed xaaji maxamuud khaladaad baa ka cabanayaan mas-uuliyiinta kale ee xisbiga kulmiye ka tirsan hase ahaatee iminka hawsha kaadhbixinta aan gacanta ku haynin oo xuseen axmed caydiid wuxuu inoo sheegay inaanu weli kaadhkiisi qaadan isagoo saluugsan cidda hawsha gacanta ku haysa ma kuu muuqataa khaladaad inay jiraan Eh, markaasi sababi karta dadku inay qaarkood diidi karaan ee odhan karaan mar haddii hawshu sidaasi ay u socoto bannaankan ka joogaya inta la helayo cid dhexdhexaada yaad se u malaynaysaa cidda dhexdhexaadin karta ee labada dhinacba ay ku qanci karaan inay iyo noqoto ee si kaadharhkii loo qaybiyo oo een, markaa golihii dhexe ay shirkoodii u qabsadaan horta waxa weeyaan eh, waa xusbi qaran oo ay somalilan leedahay dhammaanteed leedahay weeyi laakiin de awoodaha xusbigu gacanta cid bay ugu jiraan waynu ognahay madaxweynaha iyo guddoomiyaha xusbiga ayaa ugu awood weyn markaynu maanta eegno israacsan oo isku raacsan in xusbigu sidan u socdo marka cid kale oo soo dhexgeli karta oo isku soo dhaweyn karta oon iyaga ahayn haddii cidi ay isku soo dhaweynayso xusbiga la isku soo dhaweynayo horta iyaga cidaan hayn iskuma soo dhaweyn karto meel ay odayaal iyo cid kale geli kartana ma aha waxa weeye sida wax u soconayaane ay dha- ay uu xusbiga ku badbaadaya ayuu u soconayaa sidaasay siyaasadaasi u eg tahay qaybi xusbigay soo raaci doontaa qaybina way ka hadhi doontaa axsaabta kale geli doontaa laakiin aniga waa aragtidayda eh waxay u muuqataa inuu jiha doorasho inuu galo oo musharaxii uu soo saaro iyo musharaxii madaxweyne ku-xigeenka inuu soo saaro ay u eg tahay kaasaan u qaaday umana umana muuqato inay dib usoo laabanayaan oo odhanayaan inta dhulka wax walba la dhigo dib ha loo heshiiyo marba haddii madax- iyagoo golihii wasiirada lagu wada jira taasi ay suurogeli weyday iyagoo banaanka taagan oo iscasilo oo uu aaminsan yahay weli- weli- weliba madaxweynuhu aaminsan yahay inay ku xumeeyeen isaga oo dowladnimadiisii khatar geliyeen oo sumcaddiisii khatar geliyeen inuu ugu hiilinayo ilama muuqato Eh, dee qolada kalena fursad jaanis oo siyaasiya oo dahaba ayaa afka ka soo gashay iyaguna ilama eekayna beerdaraynayaane si wanaagsan ugu faa'iidaysanayaan bay u eg tahay waan garta jaamac shabeel haye isla su-aashaasi een, xisbigu madaxweynuu leeyahay oday buu leeyahay mustabeeda waa aasaasihiisii siduu maxamed xaaji maxamuud sheegayay waa taariikhdiisii waxay ka mid tahay waxyaabaha laga dhaxlayo axmed maxamed maxamuud siilaaye waxyaabaha laga dhaxlayo ka mid yahay xisbiga kulmiye siduu u sheegayeyna xisbi maaha ku burburaya inta uu meesha joogo burburaya ragga ka dambeeyaana waa rag uu sii tijaabiyey oo tijaabada ka saaray oo inay xisbiga halkaa ka sii wadayaan uu ku qancay weeye xisbiganna xisbi waxaa ku baaba'aya maaha boqolaallo way baxeen boqolaallo way soo galeen boqolaal kalena way soo gelaya xisbiguse wuu taagnaanaya shirkanina sidaa loo iclaamiyey buu u qabsoomayaa saasay xubnihiisii diyaar ugu yihiin awoodda xisbigana waa xal golaha dhexe xubnaha golaha dhexe awoodda xisbiga le koox yarna ma laha guddoomiyena ma laha celina ma laha xubni golaha dhexena waa u diyaar shirkii inay fadhiistaan wax cid dib uga dhigi kartaana ma jirto marka la fadhiistana go'aanka iyagaa leh ha yimaadaan waa kasoo qayb gala haddii cods lahayaan meesha cod baa loogu tegayaay hadday halkaa wax ku hoog yihiin oy cod ku hoog yihiin ha yimaadaan dee haddaanay ku hogayna dee ha iska daayaan xaskale ku meeraysanayaan laakiin xisbiga kulmiya wuu shiraya burburna ilaahayna kuma keeno umana dhowa doorashada kalena waxaan rajaynaynaa inuu codkii uu kusoo baxay doorashadii hore cod ka badanuu kusoo bixi doono xisbiguna wuxuu noqon doonaa xisbi weligii sii jira waan gartay aad baad umahadsanta jaamac xuseen baan laba kelmadood siinaya Eh, xuseenoo haddii ay jirto hadalkaasi aad kaga noqon kartaa oo aada u gaaban horta maxamed xaaji maxamuud maxamed xaaji maxamuud dhowr goor baan aqoonyahanka idhe raalli ha iga ahaado waa ku salaamayaa sida jaamacba ka muuqataa iyo fafaalaha socdana ka muuqdaa adiguna aad anaaliska ku samaysay annagana waa noo muuqataa in xisbigii kala jaban yahay oo garab ku mitiday ama xalaal ha ku geeya ama xaaraan ha ku geeya inuu shir qabsado oo dabeedna sacab laga tumo muuse loo cumaamado taa kuguma diidani waa halkay ku socoto marka lala tartamayaynu eegi ururada dambe inuu ku hadhay iyo in kale doorashada calafkiisa inu ka eegi haddaad taa dan ka leedayna dadka talada wax ka sii haddaad isku filantahayna maca salaama aad baad umahadsantay xuseen axmed caydiid Eh, jaamac ismaaciil jaamac shabeel xuseen axmed caydiid iyo maxamed xaaji maxamuud dhammaantiin waxaan idinka mahadcelinaya wakhtiga aadna soo siiseen adigaa mudan saar waad mahadsanta adaa adiga mudan guud ahaan dhegaystayaal waa naga intaa barnaamijkeennii faaqidaada oo toddobaadkan ku saabsanaa khilaafka xisbiga kulmiye iyo saamaynta mustaqbalka dambe waxaa nagala qayb galay xuseen axmed caydiid wasiirkii hore ee cadaaladda iyo garsoorka somalilan ee dhowaanta iscasilay jaamac ismaaciil cega jaamac shabeel guddoomiyihii golaha dhexe ee kulmiye isla haatanna xilkaasi ku magacaaban iyo maxamed xaaji maxamuud oo ah aqoon-yahan bartay siyaasadda iyo ammaanka adduunyada islamarkaana falanqeeya oo wax ka qora kuna sugan magaalada london intaynu mar kale dhegaystayaal barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa sahre ciidla nuur oo idin leh ammaano allah
sahre ciidilnuur iyo barnaamijkai faaqidaadaanu intaasi ku dhaafno markana qodobadii wararka ugu waaweyn aan ka codsada cabdiraxmaan fururo dhinacayga fadhiya bal inuu noo dulmarhay cabdiraxmaan mahadsanid falastiine maxbuuskii ugu dambeeyey ee haysta deganaanshaha britain ayaa laga soo daayay xabsiga maraykanka ee guantanamo bay ee ku yaala dalka kuuba xogayaha arrimaha dibadda ee Maray- ee xogayaha arrimaha dibadda ee dalka britain philip homed ayaa sheegay in maanta niska dambe dalka britain la keeni doono shaakir camir oo isagu u dhashay boqortooyada dalka sacuudiga caamir ayaa xabsiga militariga ee maraykanka ee guantanamo bay ee ku yaala dalka kuuba ku jiray tan iyo sanadii labadii kun iyo labadee xilligaasoo la sheegay in laga soo qabtay ah, dalka afghanistan waxaana xilligaasi lagu eedeeyey inuu ka barbar dagaalamayey ururka daalibaan sidoo kalena uu la kulmay hogaamiyihii hore ururka alqaacida usama bin laden caamir ayaa la xaqiijiyey sii deyntiisa sanadii labadii kun iyo toddobadii balse ilaa hadda ku jira xabsiga qareenka u doodaya caamir ayaa sheegay in jirdil loogu geystay intuu ku jira xabsiga guantanamo bay diblomaasiyiin ka badan toddobiyo toban dal oo ay weheliyeen mas-uuliyiin ka socda qaramada midoobay iyo midooda yurub ayaa maanta wadahadallo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee dalka syriya uu uga furmay magaalada vienna ee caasimada dalka austria mahadsanid fure markana kaalimihii sugaanta aan ku yeeranasano codka macaan ee fanaanka axmed cali cigaal heestii aan babaxaya socodka inaan eebba igu qadin adiguna dheh aamiin axdigana ha fududayn heestaasi hore waxaa ula qaaday fanaanada aamine cabdilaahi balse dib ayuu fanaanku usoo qaaday heestaasi waxay gabagabo u ahayd guud ahaana idaacaddeenii galabnimo ilaa intaan caawa mar kale hawada ku kulmi doono waa cabdiraxmaan xuseen furrey anigoo ah falastiin axmed iimaan oo idinla nabadgeliyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.